bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii labiyo tobnaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa darsigii saddexaad ee saxaabiga albara ibnu malik alansaari radi allahu tacaala canhu waxaan joognay xadiiqat lmowt safxada afar iyo afartanaad kaanad waxay ahayd xadiiqatulmowti beertii geeridu haadihii oo tani waxay ahayd raxbat al arjaa'i daafaheedu ama dacaladeedu mid ay waasic yihiin yacni meel yar oo cidhiidrya maahayn meel aada u baaxad weyn oo waasic ayay ahayd saamiqat aljudraani derbiyadeenu derbiyadeeduna ay dhaadheer yihiin fa aqlaqa waxay isku soo xidheen musaylima ninka la yidhaaha wal aalaafu almu'alafa iyo kumayaalkii kun oo min jundihi ciidamadiisa ka mid ahay waxay isku soo xidheen calayhim waxay isku soo xidheen korkooda abwaabaha xadiiqadii ama beertii albaabaheedii wa taxasanuu waxay ku gabbadeen bicaali judraaniha derbiyadeedii dhaadheeraa ayay ku gabbadeen wa jacaluu waxay bilaabeen yumtiruuna inay sidii roobka ugu soo daayaan almuslimiina muslimiintii binibaalihim leebabkoodii iyo fallaadhahoodii min daakhilihaa beerta gudaheeda inay kaga soo toogtaan oo fa tatasaaqatu ay kusoo kusoo hoobato kusoo daadato calayhi muslimiinta korkooda tasaaqut almatari sida roobku usoo daato oo kale cinda daalika markaa oo mushkiladaas ay dhacday oo nimankii beertaasay galeen muslimiintiina bannaanka ay taagan yihiin bannaankiina lagu dayn maayo ee korkooda waxaa kusoo da'ya fallaadho ayaa kusoo da'ya cinda daalika markaas ay arrintaasi dhacday taqadama waxaa isa soo qadimay miqwaaru lmuslimiina muslimiinta soo majeestahoodii albaasilu ee dhiiranaa albaraa ibnu maalik ahaa ayaa horay soo joogsaday oo wuxuu u yimid abbaanduulihii khaalid ibnulwaliid wa qaala wuxuu yidhi ama isagoo la hadlayo dadkii yaa qoomi wuxuu yidhi tolkayow ama dadkaygiyo muslimiintow maadaama uu baryar yahay baryaradiisa ayuu ka faa'iidaysanayaa dacuuni aniga hallay saaruuni calaa tursin gaashaan korkiisa aniga hala isaaro kow warfacuu maadaama uu derbigu dheer yahay warfacuu kor u qaada attursa gaashaanka cala rimaaxi leeb maaragtay warmihiina ku qaada warmaha kor saas kor ha loo qaado derbiga ilaa ay laga gaadhsiiyo ilan si kale lama hayo oo lagu gaadho derbiga looga boode wuxuu yidhi yaa qowmi dadkaygiiyow dacuuni aniga ha la isaaro calaa tursin gaashaan warfacu tursa gaashaankana sare u qaada cala rimaaxi warmihiina kor ugu qaada uma markaa kadib iqdifuuni igu tuura ila alxadiiqati beerta ha laygu tuura beeshii beertii ay kumayaalka kun ku jireen iyo musaylimihii uu ku jiray oo albaabadeeduna ay xidhan yihiin yuu leeyahay halaygu dhex tuuro keligii isagoo ah weliba waxaad igu tuurtaa buu yidhi qariiban meel u dhow min baabiha albaabkeeda albaabka inuu furu raba ganjeelka inuu furu raba si muslimiintu u galaan marka lama unbay mid noqon buu yidhi fa imaa an ustashhada fa imaa an astashhada inaan shahiidnimo ku dhinto wa imaa an aftaxa lakum albaaba inaan albaabka idin furo waatan marka qisadiisa dhan meesha oo u ah maxaan ku dhaha halbowlaha u ah ama lafdhabarta u ah waa middan muslimiintu oo bannaanka taagan cadowgii oo ku jira ee derbigaa kusoo gabaday xisniga ama dhufayskaas ku jira iyo wuxuu rabaa inuu albaabka furo albaabkii iyo ganjeelkii inuu furuu rabaa keligii inta meeshaa lagu tuuro marka wuxuu isu diyaariyo dee in la dilo uun wa fii lamxi lbasar ilbiriqsi jalasa wuxuu ku fadhiistay albaraa ibnu maalik calaa tursin gaashaan ayuu ku dul fadhiistay maxaa jira faqad kaana wuxuu ahaa da'iila aljismi nin baryar buu ahaa na- wuu baryaraa sidiisa dhan naxiilahu haddana markaasuu caatana ahaa wa rafacathu waxaa sare u qaaday casharaatu rimaaxi tobanaano warmood ayaa la saar yaa yaa kor u qaaday turuskii ama gaashaankii uu saaraa fa alqadhu waxay ku tuurtay fii xadiiqati lmowti beertii geerida ayaa lagu dhex tuuray bayna alaalaafi almu'allafati kumayaalkii kun oo min jiddi musaylima musaylima ciidankiisii ka mid ihi ay ku jiraan baa lagu dhex tuuray argagaxun baa ku dhacay dee fa nasala calayhim korka unbuu uga soo degay nusuula saaciqati biriq ama sidii danab oo kale wamaa zaala kama zuulin yujaaliduhum inuu seeftiisa kula dagaalamo amaama baabi alxadiiqati beerta albaabkeeda horteeda oo yucmila uu uga shaqeeya fi riqaabihim qoortooda uga shaqeeya asayfa sayftii xataa qatala ilaa uu ka dilo casharatan toban oo minhum iyaga ka mid ah wa fataxa albaaba albaabkiina uu ka furo wa bihi isagoo ay ku taallo bidcun wa hamaanuuna jiraaxa dhowr iyo siddeetan dhaawacna ay ku yaalliin dhaawacyadaasoo u dhexeeya min beyni ramyatin bisahmin sahmi ama leeb ama fallaadh ku dhacday aw darbatin bisayfin ama darbad seef lagu dhuftay fatadafaqa markuu albaabkii isaguu furay fatadafaqa almuslimuuna muslimiintii ayaa kusoo burqaday calaa xadiiqati almowti beertii geerida ayay kusoo burqadeen min xiitaaniha derbiyadeeda wa abwaabiha iyo albaabadeeda wa acmaluu waxay uga shaqeeyaan asuyuufa seefahoodii fii riqaabi almurtadiina nimankii murtadiinta ah qoortooda ayay uga shaqeeyeen allaadiina ee magan galay ee ku gabanayay bijudraaniha beerta geerida derbiyadeeda xataa qataluu inta ay ka dilaan muslimiintu minhum murtadiintii qariiban wax ku dhodhow min cishriina alfan labaatan kun saasaa xadiiqatulmowd loogu bixiyey muslimiintii la dilay maahane mushri- mushrikiinta waxay uga dileen ama murtadiintii maalintaas labaatan kun beerta gudaheeda wa wasaluu waxay gaadheen markii dambe ilaa musaylima ayay gaadheen ninkii meesha lagu ilaalinayay fa ardowhu dhulka ayay dhigeen sariican isaga oo ah mid la dilay oo bakhtiyey marka taasuu ahaa xumila waa la soo qaaday albaraa ibnu maalik ilaa raxlihi xamaantiisii ayaa loo soo qaaday liyudaawaa fiihi si halkaa loogu daweeyo wa aqaama calayhi waxaa u nagaaday aqaama waxaa u nagaaday calayhi isaga khaalid ibn waliid shahran bil dhan ayaa loo nagaaday yucaalijuhu isaga oo la daweynayo min jiraaxihi dhaawiciisa isagoo laga daweynayo xataa adina allaahu ilaa alla uu ka fasaxo lahu isaga bishifaa'i inuu bogsado uu bogsadayba oo wa kataba alla uu u qoray lijundi lmuslimiina muslimiinta ciidankoodina calaa yadayhi gacmihiisa annasra guul maxaa jira albaabka hadduusan maalintaa isagu furi lahayn muslimiintu meesha unbaa lagu baabi'in lahaa marka qisada ee, lama ilaawaankii waa taas maca daalika maalintaa muusan dhimanin dalla wuxuu ahaaday albaraa ibnu maalik al ansaari wuxuu ahaaday yatuuqu inuu u hiloobo ila shahaadati shahiidnimo inuu u hiloobo allatii shahiidnimadaasoo faatathu ka tagtay uu waayey yowma xadiiqati lmowti maalintii geerida shahaadadii uu waayey yuu wuxuu ahaa mid u hilowsan watafiqa wuxuu bilaabay yakhuudu inuu tiimbado ama mukhuurto almacaarika dagaalada waaxidatan mid bacda ukhraa mid kala dabadeed showqan hilow uu u hilowsan yahay ilaa taxqiiqi umniyatihi yididiiladiisa iyo rajadiisa inuu dhab ka dhigo rajadiisii alkubraa oo weynayd iyo waxaniinan hilow ila lixaaqi inuu ka daba tago binabiyihi nebigiisii alkariimi ee sharafta badnaa inuu ka na- ka daba tago hilow u hilowsan yahay noloshan dhanba ma rababa xataa kaana ilaa uu ka ahaado yowma fatxi tustur magaalada tustur la yidhaahdo oo min bilaadi faris ka mid a maalintii la furayay ilaa laga gaadho oo min bilaadi faris ka mid a faqad taxashana waxay ku gabadeen alfurusu nimankii furuska ahay lala dagaalamayay fii ixda alqilaaci qalcadihii mid ka mid a qalcadihii qalcadu waa meelaha dhisan ee derbiyada adag leh ee albaabada adag leh aan la geli karin baa qalcad la yidhaah qilaacdii almumaradadi ee sibsibta ahaa mumaradka waxa weeyaan waa mutaneelahan bahalkaan idhaahno oo kale mumaradku waa mutaneelo marka mutaneelo miyaa la fanan karaa waad ka soo dhacaysaa un ma lama fanan karo lama fuuli karo meel mutaneelo ah dhagax iyo meelo la qabsaduu leeyahay xanaf buu leeyahay iyo meelo la qabsaduu dhagax leeyahay iyo alwaax iyo laakiin meel mumarada oo oo sibsib ah sida mutaneelayaasha oo kale derbi ayay lahaayeen faxasarahum almuslimuuna muslimiinta ayaa soo hareereeyey oo go-doomiyey wa axaatuu bihim way isku soo gadaameen ixaadata siwaari sida jijimanka ama dugaagaduhu ay isugu soo wareegaan isugu soo wareejiyaan bilmicsami cududda meesha cududda ay u gashadaan hadda dugaagadaha ama jijimanka lama qabs waa la dhaafay waxa laga tawayaan halkaa cududda ayay ku xidhan jireen gabdhuhu waagii hore hadda dahabkay qaataan dahabkana curkurka ayuu ka laalaadaa falamaa taala alxisaaru go-doomintii markii uu dheeraaday oo washtadda albalaa'u dhibaatadii ay ku adkaatay cala alfurisi nimankii reer faris jacaluu waxay bilaabeen yudalluuna inay ka soo laalaadiyaan min fowqi aswaari alqalcati meesha dhufayska ee lamagalaanka ah derbiyadeeda korkeeda inay ka soo laalaadiyaan salaasila silsilado oo min xadiidin bir ah bir silsilada oo bir ah ayay ka soo laalaadinayeen silsiladahaasoo culliqad lagu xidhay biha afkeeda kalaaliibu kalaaliib lagu xidhay kalaaliibtana waxaa la yidhaahdaa waa bir qalloocan oo saa usoo qalloocan bir qalloocan oo tan maxaanku yidhaha lagu soo ugaadho oo kale ah tan lagu soo ugaadho waxaan u jeedaa lagu soo kaluumaysto ugaadho maaha lagu soo kaluumaysto ee kalluunka saa usoo qabanaysa kalaaliibtu taas weeye kalaaliibtaas oo min fulaadin birlab ah midaasoo weliba xumiyad la kululeeyey binnaari dab lagu soo kululeeyey xataa hadad ilaa ay ka noqoto ashadda mid ka daran tawahujan holaca min aljamri dhamac ama dhuxul dhamac aho shidan fa kaanad waxay ahayd kalaaliibtaasi tanshabu tii mudda tanshabu waa sidaas tii mudda fii ajsaadi lmuslimiina muslimiinta jidhkooda ayay daf odhanaysa ay galaysay markay gasho way soo qalloocdaa moog tahay yay ku dhegaysaa haddana wa tacliqu biha markaasay ku dhegaysaa markaasay kor ugu soo qaadayaan fa yarfacuunahum qofka jidhkiisii qofkii muslimka ahaa iyay kor u soo qaadi jireen ilayhim xaggooda imaa mowta iyagoo dhintay wa imaa calaa washaki lmowti ama iyagoo ay naftu markaa kasii baxayso marka waa qaab cusub oo muslimiinta lagula dagaalamay fa caliqa waxaa qabsaday oo ku dhegay kallaabun birtii ganoon maaragtay qalloocatay bishii birtii galoonayd ee qalloocatay afkeedu usoo saa usoo laabnaa oo minhaa ka mid a bianas ibni maalik saxaabigii weynaa ee anas ibni maalig ahaa oo akhil baraa ibni maalig ahaa ayay qabsatay bas ruuxay la tagtahay way la tegi khalaas wax ka daba tegi kara ma jiraa laakiin baraa miyaa daynaya famaa in ra'aahu famaa maba aysan ahnin in ra'aa inuu arkay hu anas oo bahashii la tagtay albaraa xataa wahaba ilaa uu kaga boodo calaa jidaari alxisni derbiga gidaarkiisiibuu ku booday waa ninkaa fudud oo hilib iyo wax culaysanaya aysan jirin wa amsaka wuxuu qabsaday uu ku dhigay bisilsilati silsiladii ayuu qabsaday allatii silsiladaasoo taxmilu akhaahu walaalkii sidatay baashii la tegaysay walaalkii ee qaadatay ayuu isna ku dhigay wa jacala wuxuu bilaabay yucaaliju inuu ka bixiyo alkilaaba birihii qalqaloocnaa inuu ka dhex inuu ka bixiyo oo ka furfure liyukhrijahu si uuga bixiyo min jasadihi anas ibni maalik jidhkiisa si uuga bixiyo fa akhadat waxay bilowday yadahu gacantiisu taxtariqu inay gubato wa tudakhinu ay qiiqdo falam ya'bah dan kama gelin lahaa gacantiisii gubanaysay dan kama gelin xataa anqada akhaahu ilaa uu ka badbaadiyay walaalkii oo wahabata ila alardi dhulka ay kusoo ay yimaadiin ay kusoo hoostaan bacda an qadad markay noqotay kadib yadahu gacantiisii cidaaman lafa unay noqotay oo laysa calayha laxman wax hilibhana ayna saarnayn walaalkiina sidaasuu kusoo badbaadiyay yani waxaa laga hadlayaa uun dee geesinimadiisa iyo dhiiranaantiisa iyo nafurnimadiisa wa fii hadihi almacrakati dagaalkan dhexdiisa dacaa wuxuu baryey albaraa ibnu maalik alansaariyu allaha alla ayuu baryey waxaanuu ku baryey an yarsuqahu inuu ku arsaaqo ashahaadata shahaado inuu siiyo adduunyadan waa nacaya ilaahu shahaado isii buu yidhi fa ajaaba allaahu ilaahay wuu ka aqbalay ducaahu ducadiisii xaysu khara uu dhacay sariican isagoo meyda shahiidan oo shahiida muqtabitan biliqaa'i illaahi alla lo kolonkiisana u heelan yahay nadara allaahu allaha nuuriyo wajha albaraa albaraa ibnu maalik wejigiisa allaha nuuriyo filjannati jannada dhexdeeda wa aqara allaha qaboojiyo caynahu ishiisa bisuxbati nebiyihi nebigiisa la jirkiisa calayhi salaatu wassalaam nebigiisa inuu la jiro u tago saa unbay indhihiisa ku qaboobi karaan uu ku farxi karaaye taana allaha siiyo wa radya canhu allaha ka raalli ahaado wa ardaahu hana raalligeliyo kaas wuxuu ahaa marka albaraa ibnu maalik buu ahaa waxaa lagu xusuusanayaa isaga marka naftihurnimadaas kow waxaa kaloo lagu xusuusanayaa sida uu shahaado uun u rabay ee uusan adduunyo oo dhanba dan uga lahayn haddana waxaan ka hadlaynaa ummu salama oo ummulmu'miniin ah radia allahu tacaala canha ummu salama ummu salama wamaa adraaka maxaa ku ogeyseeyey maa ummu salama waxay tahay amaa abuuha haddaan ka hadallo aabbaheed fa sayidun nin madaxa ayuu ahaa yaa dhalay oo min saadaati makhsuum lafta reer makhsuum la yidhaahdo oo lafahii ugu waaweynaa ugu cuslaa quraysh ahayd ka dhalatay almarmuuqiina ee sare loo eegayay waxaa kaluu ahaa beec caan ku ah wajawaadun deeqsi oo min ajwaadi alcarabi carab dadka ugu deeqsisan ah almacduudiina ee farakutiriska ah ayuu ahaa xataa intii ayuu deeqsi ahaa kaana uu ahaa yuqaalu lahu kii la yidhaahdo zaadu raakib socotada sahaydeedii dadka socotada ah sahaydiisii ilaa laga yidhaahdo maxaa jira oo saas loogu bixiyey lianna arukbaana dadka socotadii kaanad waxay ahayd laa tatasawadu mid aan soo qaadanin wax sahay ah ama jiscina idaa qasadad hadday soo aaddo manaasilahu meeshuu isagu degan yahay guryihiisa haddiiba ay kusoo aadayso ay soo martinayso dee waxba ugama baahna isagaa cunto siinaya iyo waxay u baahan yihiin iyagu wax sahay amay soo qaadan jireen aw amase saarad fii suxbatihi ciddii isaga oo safara la socota iyaguna sahay mayna qaadan jirin saasaa waxaa loogu bixiyey zaadu raakib kaas waxaa weeyaan meeshaasay kasoo jeedaa ninkaasaa dhalay wa amaa zawjuha ninkeedii oo ka horreeyay nabiga sala allahu calayhi wasalam fa cabdullaahi ibnu cabdil asad baa la yidhaahdaa cabdullaahi ibnu cabdil asad wuxuu ahaa axadul cashara toban midkood assaabiqiina ugu horreeyay ilal islaami islaamka tobankii ruuxa islaamta ee ugu horreysay ayuu ka mid ahaa id muxuu tobanka oga mid ahaa lam yaslim muusan islaamin qablahu isaga horti ilaa abuubakar abuubakar iyo wa nafarun koox qaliilun oo yar oo laa yabliqu aan gaarin asaabica alyadayni labada farood gacmahooda cadadan xagga tirada labada farood gacmahooda waa toban marka toban mayna gaadhaynin wa amaa ismuhaa magaceeda umu salama waa kunyadeede fa hind baa la dhihi jiray hind ayaa la dhihi jiray hind marka eh, hindi baa la dhihi jiray laakina kun- kunyat waxaa looga kinaayooday oo loogu duurxolaa biummi salama uma halabat waxaa qaalib noqotay oo sara martay calayha iyada alkunyatu kunyadeeda umu salama unbaa loo yaqaan cid hin- hindi u taqaanba ma jirto haddaan fiirino mara taariikhdeeda xagga islaamka ku saabsan taasi tii dhalashada ayay ahayd iyo guurka iyo meeshii kasoo jeeda aslamad way islaamtay umu salama maca zawjiha ninkeeda ayaa la islaamtay ninkeedu markuu islaamay oo ahaa cabdullaahi bni cabdil asad ayay iyana islaamtay iyana markaa daraaddeed fa kaanad waxay ahayd hiya alukhraa iyana hiya iyadoo alukhraa iyana min asaabiqaati kuwii ugu horreeyey ila lislaami islaamka kuwii ugu horreeyey islaame ayay ka mid ahayd marka labadu waxay soo galeen wasaabiquuna alawaluuna marka la leeyahay wamaa in wamaa in shaaca wamaa in shaaca ma faafin naba'u islaami ummu salama naba'a naba'u dhe wamaa in shaaca ma faafin naba'u islaami ummi salama ummi salama islaamkeeda warkay ku saabsanaa warkaasi ma faafin iyo zawjaha ninkeeda xataa haajat ilaa ay ka kacdo ama ilaa ay ka waalato heejaanku waa waalasho qofku uusan miyir lahayn qurayshun quraysh ilaa ay quraysh ka waalato ay ka kacdo oo wamaajad ay saa is- ay u da- isu daba marto sidii mawjadii sidii hir ay saa isu daba marto oo wajacalat ay bilowdo tasubbu inay kusoo shubto calayhimaa korkooda min nakaaliha dhibkeeda qoraysh dhibkeeda dhibka weliba maaragtay dad kale lagu quusinayo dad kale loogu fuuqfuuqeynayo dad kale oo laleeyahay ha ku quusteen ama ha ku quus qaateen wa jacalad qoraysh waxay bilowday tasubbu inay ku shubto calayhimaa labadooda korkooda umusalamiyo ninkeeda min nakaaliha dhibka dhibkeeda qoraysh dhibka ay u geysanayso maa yusalzilu wax gelgila assumma buuraha dhagxaanta assumma dhagxaanta dhagahala assalaabi ee adag dhagxaan adag haddii saas loo dhibkii iyaga lagu sameeyey haddii dhagaxa lagu samayn lahaa dhagaxa gelgilan lahaa buu ka wadaa marka dhib weyn baa loo geystay maa yusalzilu wax gilgili lahaa assumma silaaba dhagxaanta ad adag falam yadcufa ma aysan dakaamin falam yadcufa ma aysan haga- dakaamin walam yahina mana aynan dabcin walam yataradada shakina ma gelin oo islaamkooda shaki kama gelin walama shtadda markii uu adkaaday oo u daraaday uu faraha ka baxay calayhimaa korkooda aladaa dhibkii lagu hayay oo waadina uu fasaxay alrasuulu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi liasxaabihi asxaabtiisa uu fasaxay bilhijrati in loo qaxo oo loo hijroodo ila alxabashati geeska afrika kaana waxay ahaayeen umu salmo iyo ninkeedu fii aliicati almuhaajiriina kuwii halkaa u hijrooday dadkii ugu horreeyey ee caaradda ahay ahayn caaradda ayay ka ahaayeen madad ummu salama ummu salama iyo wa sawjaha ninkoodu waxay joogeen oy aadeen madad waxay aadeen oy u anbabaxeen ummu salama iyo wa sawjaha ilaa daari lgurbati dhulka qurbada aan dhulkaaga ahayn dhulkii qariibnimada ayaan idhaana hadda qurba joogso lama yidhaha dadka haddii diba jooga qurba joog bay noqdeen dhul aan dhulkoodii ahayn ayay aadeen wa khallafad waxay uga tagtay waraacaha gadaasheeda fii makkata maka waxay uga tagtay beytaha gurigeedii gurigeedii ay deganayd albaadikhi ee sareeyey guri dheer oo ama yani guri raaxa leh ayay uga sogtay waxaa kaloo uga tahay waciziha sharafteedii ashaamikhi oo sareeyey ileen waxay reerkoodii bay joogtaa ninka dhalay baa la yaqaanaa reerkay ka dhalatay baa la yaqaanaa waxay gashay iyo waxay guddaa la yaqaanaa meeshay kasoo jeedaa la yaqaanaa marka dhulkaaga markaad joogto sharaf baad leedahay sharafta aad leedahayna waxa wey hadee waxaad tahay baa la yaqaanaa iyo meeshaad kasoo jeeday laakiin dhul qurbaa markaad tagto insaan un caadi a unbaa tahay alla waxaad tahay ajnabi unbaa tahay weliba oon dadka ka cabsanaya weliba marka hadda aad soomaali iyo tahaad madowdahay oo dhul dacdacadaad tagto nin madow unbaa tahay oo dee oon maaragtay wax kale oo tahay male mid madoobaa meeshaa joogay unbaa lagu dhihi marka waxay uga soo tagtay wacizaha sharafteedii ashaamikhi oo sareeyey wa nasabaha iyo nasabkeedii alcariiqa ee isna sharafta badnaa intaa oo dhan maxay uga soo tagtay muxtasibatan iyada oo thawaab ilaahay iyo abaalgud ilaahay uun raadsanaysa saas weeye muxtasibantu waa sias muxtasibatan iyada oo raadsanaysa ama dalbanaysa uun abaalmarin ilaahay subxaana wa tacaala ay ka hesho ama abaalgud daalika intaasoo dhan kullihii dhammaantii cinda allaahi ilaahay agtiisa uun ay abaalgud uga raadsanayso mustaqilatan iyada oo ay yaraysanayso ay wax yar ka soo qaadayso lahu dhibaatadaasoo dhan fii janbi mardaatihi allah subxaana wa tacaala raalligelintiisa inuu alla raalli kaa noqdo oo diintiisa ku dheganaato yaa haddii la barbo dhigo waxay dhib kasta oo soo gaadha ayaa waxay kasoo qaadaysaa wax yar mustaqilatan ay tastaqilu ay tajcaluhu qaliilan saas weeye ow tactabiruhu qaliilan yacni waxay kasoo qaadaysaa oo ay ku tirinaysaa wax yar tas mustaqilatan iyadoo yaraysanaysa lahu dhib kasta oo soo gaadhay iyo qurbadaas iyo dhulkaas aysan aqoonin oo ayna shaqo haysanin oo si ay ku noolaadaanba ilaahay ogyahay inkastuu martigeliyey ninkii ahaa najaashi fii janbi mardaatihi alla raalli ahashihiisa markii la barbar dhigo wa cala araqmi isaga oo ay jirto mimaa wixii laqiyatu ay la kulantay ummu salama ummu salama iyo wa saxbuha asxaabteedii oo min ximaayati najaashi najaashi martigelintiisa iyo iyo ilaalintiisa anadara allaahu alla ha nuuriyo filjannati jannada dhexdeeda wejha wejigiisa ha ku nuuriye faqad kaana wuxuu ahaa ashawqu hilow ilaa makata maka loo hiloobayo makadaasoo ahayd maxbadilwaxdi wahd maxbadilwaxyi waxyigu meeshuu kusoo degay iyo walxaniini hilow ilaa rasuulillaahi rasuulkii ilaahay loo hiloobayo waxay ahayd rasuulkii ahaa masdar alhudaa hanuunku meesha uu kasoo baxo meesha uu kasoo bilowdo ama uu kasoo burqado ahayd waxay ahayd intaasi yafri kii googooya kabadaha beerkeeda wa kabada zawjiha iyo ninkeeda beerkiisa faryan googoyn ay taqtiican googoyn halkaa iyadoo maraysa uma tataabacad waxaa iska soo daba dhacday al ahbaaru warar warar ayaa cala almuhaajiriina asxaabtii u hijrooday ilaa ardi alxabasha dhulkii ardilxabasha loo yiqiinay geeska africa asxaabtii u hijrooday warar baa iska soo daba dhacay wararkaasoo dhahaya biana almuslimiina muslimiintii oo fii makkata maka ahaa qad kahura cadaduhum tiradooda inay badatay kow wa ana islaama xamsata xamse islaamkiisi ibni cabdilmutalib wa cumar ibn khadaab cumar ibn khadaab islaamkiisu qad shadda inuu xoojiyey min asrihim muslimiinta awoodooda inuu xoojiyey oo quwadoodii ay xogeeytay oo wakafa uu ka waabiyey uu ka celiyey shay-an wax uu ka waabiyey oo min adaa qurayshin quraysh dhibkeedii ah canhu muslimiinta uu ka celiyey fa casama wuxuu goostay fariiqun koox oo minhum asxaabtii ka midihii asxaabtii joogtay maaragtay ardil xabasha cala alcawdati inay usoo laabtaan ilaa makata maka inay usoo laabtaan yaxduuhum isagu uu u heesayo uu u yeedhayo ashawqu hilow uu u yeedhayo yaxduuda waxaa la yidhaha xoolaha marka la waraabinayo waa loo heesaa marka heestaasaa socodsiinaysa marka waxaa u heesaya taas weeye ama u soo kaxaynaya yax yaxduuhum isagu uu soo kaxaynaya ashawqu hilow wayadcuuhum isagu u yeedhayo alxaniinu hilow waa isla midown fa kaanad waxay ahayd umu salama wa zawjaha fii aliicati alcaa'idiinad kuwii soo noqday haddana ayay ugu horeeyeen marka darsigana intaasaan ku daynaynaa wa sala allah waslama calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalem